degmada balcad ee dowlada hirshabeelle ayaa weyba laka gobday munaasabad laka dooraday gudoomiyaha cusub ee degmada ku-xigeenada saanasoo ka tartamayaan kaana kumid ee dadka deegaanka walibana ka guuleysaday codadka xildhibaanada golo deegaanka oo dhammaan gudoomiyaha cusub ee degmada qaasim furdug waliba munaasabad laka dooraday guddoonka cusub ku qeybgalay wasiirka wasaaradda arrimuhu guud oo hirshabelle mas-uuliyiinta gobolka odayaalka dhaqanka bulshada magaalada iyo weliba mas-uuliyiin kale ankoreen wasiirka wasaaradda arrimuhu guud oo reedanka liisyowka dowlada hirshabeelle daayir guurey wayba usi sharaxaad ku biyey sida markaasan dheedii doorashada guddoonka cusub ee degmada balcad usoona bulshada kala dardaaramayu ku faa'iidaysada waxaan rabnaa degmooyinka hirshabeelle in balcad lagu daydo insha allah in la iskhilaafo la heshiiyo waa horumar weyn in laysku qabsado dhismaha dood badan kadib laga heshiiyo waa astaan lagu dayo karo meelo badanoo waxaa jiro stakole ay ka jirto oo u baahan golo deegaan loo sameeyo laakiin fahamkooda una gaarsiisnayn saa in loo diriro loo heshiiyo insha allah saaxiibadeeda iga hor fadhiyo waxaan xusiistaa habeeno badan xaaladeenna meesha ay gaartay iyo maanta meesha ay soo gaartay waa ugu mahad celinaa insha allah rag badan oo akhyaare oo banaadir saamayn weyn ku leh oo degmadaana ay taabatay berigaas maanta halkaan ka hadlo oday muxuudiin ugu horreeyana waxaan leeya waa mahadsanta mar haddii dhismo laga shaqaynaayo dadku waa isbaranayaan waxaa laga yaabaa marka maalintii hore halkaan aan ka hadlay hadalkayga dad badan wax oo dhibaato ku ahay laakiin maanta markaa meeshaan soo gaarsiino dad badan haddana maanta in is aragno farxad ay farxad u tahay cid kasto oo wixii la soo maray ka qanacday waxaan leenahay malaa'igtooda salaamto waa ku mahadsantiin ujeeddadeenna waxay tahay inaan balcad horumarkeeda ka wada shaqayno ugaasyada iyo nabaddoonnada iyo madaxda hirshabeelle ugu sarreyso madaxweyne ugu horreeyo waxay ballan leeyihiin dadka hirshabeelle oo wada jiro dadka balcad oo wada jiro dadka balcad oo isdoorto doorashada maalinba waa heer hadda waa doorashadii degmada oo dowladda hoose oo counsilka aheed oo labaatan iyo kooda xubnood lasoo dooranayo doorashadii loo dareerayo hadday timaadane dadku inay wada jiraana la rabaa saan usoo wada fadhiistaan insha allah waqtiyada soo socda waxaan ka shaqayn doonaa balcad oo isftiinkeeda iyo amnigeeda la soo celiyo balcad oo qaasin la garab istaagay insha allah qaasin iyo tiimkiisa lala doortay qaasinow dee dadkii maalin dhawood kala tegay maanta waa wada fadhiyaa inaad isku sii hayso adaa lagaa rabaa inaan lagaa dhumin adaa lagaa rabaa insha allah dhanka kale gudoomiyaha cusub ee degmada balcad qaasim furudug iyo wayba usoo ku hadalay sida markaas an wada doona howlo arrimo adeegyada bulshada degmada balcad mas-uuliyidiisna uusa xaq ku baha doona haddii markaas bulshadiis usa garab ku marka labaad waxaa u mahad celiyaa xildhibaanada golaha deegaanka degmada balcad ee codkooda isiiyey sida ii siiyeenna ugu mahad celiya waan uula shaqey doonaa insha allahu waxaa u mahad celiyaha kasoo qaybgalayaasha ay ugu horeeyeen wasiirada oo ugu horreeya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha duubabka saraakiisha iyo akhyaarta dhammaan maamulada kale waxaan leeyahay iyo bulshada reer balcad waa mahadsantihiin sidaa idinkane wakhtiga ugu qaadateen oo idinkaga mahad celihaynaa sidii lay doortay insha allahu waa ugu shaqayn doonaa bulshada reer balcad waana mahadsantihiin reer balcadna waxaan leeyahay sidii aa codkiina ii siiseen aa golayaashiina ula soo dardaaranteen iyagana codka ii siiyan idinkaga mahad celiyaa waana insha allahu si wanaagsanaan u shaqayn doonaa wasaaradda arrimo guda dowlada hirshabeelle ayaa wayba horeyhan gabagabeeday doorashada xubno golo deegaanka ee degmada balcad balse wayba haddana dhilay oo si toose lahan gabagabeeyey doorashada guddoonka cusub degmada balcad